halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban herarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan waa talaado bisha oktoobarna ay ku beegan tahay kow iyo toban sannadka laba kun lix iyo toban idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa si wada jir halkan idinkala socodsiinaya aniguaa jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan
wadankii jidad fiican ma laha marka jidkii waxaa dhici karta in maaragtay nimanka sida shabeellada hoose haddaad soo qaatid jidadkii dadka odayaasha ama dadka doorashada loo soo xulay ay soo mari lahaayeen cabsi waxaa jirta in nimankii shabaab ah ay dhibaateeyaan sidaa darteed diyaarad unbaa lagu soo qaadi karaa problem ayaa jiro oo oo runtii dowladdina ay ku dadaashay in aan ay arrintaa wax ka qabato kaasi waxa uu ahaa danjiraha soomaaliya ee midowda yurub cali siciid faqi oo ka hadlaya doorashooyinka madaxtinimada ee soomaaliya iyo caqabadaha ka hor iman kara sidoo kalena waxa uu sheegay in safaaradiisa iyo dowladda soomaaliya aanay wax luga ku lahayn qaxootiga soomaaliyeed ee sida qasabka lagu celinaya yurub ee la geynaya soomaaliya waraysi gaara ayaan idinka hayna waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixinno ku saabsan kulan ay yeesheen hogaamiyaha turkiga rajab dayb erdogan iyo dhiggiisa ruushka valadimir putin kuwa oo ka wada hadlay arrimo dhowra oo khuseeya dalalkaasi iyo sidoo kale xaaladda dalka syriya qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idin balse marka hore dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida murashaxiinta labada xisbi ee dimuqraadiga oo ay ka mid tahay hillary clinton iyo jamhuuriga oo ka socdo donald trump ayaa sii amba qaaday ololahoodii tartanka doorashada labada murashax ee ayaa ololaha sii wata iyaga oo si toosa uga hor yimid doodii labaad ee ay si toosa u yeeshaan doodan ayaa waxa ay saameyn weyn ku yeeshay muuqaalo iyo codod la baahiyey oo ku saabsan mudane trump oo si anshaxumo ah uga hadlay haweenka waxaana sidoo kale la faafiyey iimaylo gaar ah oo lala xidhiidhiyey intii ay xilka xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ay haysay hillary clinton qodobadaasi oo ah qodobo ay inta badan ku eedeeyeen taageerayaasha xisbiga jamhuuriga dhinaca kalena waxaa jirta in siyaasiyiin badan oo taageero xisbiga jamhuurigu ay taageeradii kala noqdeen donald trump kadib markii warbaahinta maraykanku ay faafisay muuqaalada laga duubay isaga oo aflagaada u geystay haweenka
xogeyaha guud ee qaramada midoobey banki moon ayaa ku tilmaamay duqaynta dalka yemen ka geysanayaan diyaaradaha isbahaysiga uu sacuudigu uu hogaaminayo ay yihiin kuwo naxariis darro ah banki moon ayaa sidoo kale duqayntaasi ku tilmaamay kuwo ka baxsan sharciyada caalamiga ee dagaalka eedeynta xogeyaha guud ee qaramada midoobey ayaa kusoo beegmaysa kadib markii sabtidii duqayn lala beegsaday goob fagaara oo ku taalla caasimada sanca halkaas oo dadweyne rayid oo tiro badan ay isugu yimaadeen tacsiil loo qabtay mid ka mid a odayaal dhaqameedyada dalka yemen kaasi oo ahaa aabbaha dhalay wasiirka arrimaha gudaha yemen ee maamulka xuutiyiinta master jalaal ruweyshan weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan qof waxaana ku dhaawacmay oo kale iyadoo dadka tacsiyada kasoo qaybgalay ay ka mid ahaayeen dadkaasi waxilada soo gaartay kuwaasoo isugu jiray caruur iyo dad kale
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a danjiraha soomaaliya ee midooda yurub doctor cali saciid faqi ayaa sheegay in safaaradiisa iyo dowladda soomaaliya aanay wax luga ku lahayn qaxootiga soomaaliyeed ee sida qasabka looga celinayo yurub ee la geynayo soomaaliya wariyaha v o ed ee london ridwaan xaaji ayaa danjira faqi ku waraystay stuudiyaha v o ed ee london wuxuuna danjiruhu ugu horeyn ka hadlayaa dib u dhaca doorashooyinka soomaaliya
horta aniga waxaan u shaqeeyaa dowladda qaranka maaragtay fikrad aan dowladda aan maaragtay oo aan soomaaliya aan qabin ma yeelan karin runtii waxaa way adag tahay muddada yartaa ee loo cayimay in maaragtay doorashooyinka ay ku dhacaan haddana waxaad moodaa in dowladdii iyo gobolladii ay maaragtay iska saareen mas-uuliyad dheer ah dheeraad ah ee hooshii si fiican u socoto way jirtaa dadka qaylinaya oo dhahay maaragtay waxyaa waxaan u aragnaa maaragtay waxaanan fiicneen laakiin waxaad moodaa maaragtay soomaaliya sidaad ka warqabtid ee waddankii jidad fiican ma laha magaalooyinka qaarkood oo dadka codeynayo laga soo qaadayo gobollada la keenayo way way way way adag tahay keenistooda meelo qaarkood diyaarad unbaa lagu tegi karaa aan la- baabuur wuu adkaaday markee jidkii waxaa dhici karta in maaragtay nimanka sida shabeellada hoose haddaad soo qaadid jidadkii dadka odayaasha oo maaragtay eh, ama dadka doorashada loo soo xulay ay soo mari lahaayeen eh, cabsi waxaa jirta in nimankii shabaab ah ay dhibaateeyaan sidaas darteed diyaarad unbaa lagu soo qaadi karaa marka eh, logistic problem ayaa jiro oo oo runtii ay ay dowladdina ay ku dadaashay in aan ay arrintaa eh, wax ka qabato haddana waxaan rajeynaynaa goor dhow in maaragtay eh, eh, doorashadii ay dhacdo
waa gartay dhinacyo kala duwan oo xataa ay ka mid yihiin eh, dadka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka waxay muujinayaan inay walaac ka qabaan in mar kale xataa doorashada ay dib u dhacdo arrintaas ma qabtaa Eh, horta runtii eh, dadka mm, oo hadda u cararaya maaragtay madaxtinimada way qabi karaan consensus oo kale laakiin aniga eh, waxaan u arkaa maaragtay eh, haddii mar la yiri eh, bisha soddonkeeda octoobar had sidaa ka warqabtid eh, golaha maaragtay eh, gu- eh, aqalka sare dadkii jaa arrintiisa way dhamaatay goboladan way kasoo dhamaatay aqalka hoosaa dhiman aqalka hoosna waxaan aan hubaa in ilaa iyo bisha octoobar doorashadii ay dhammaan doonto waayahay aan usoo noqono marka qaaradda yurub saad la socotidba een, dad badan oo qaxoote iyo tahriib ayaa qaaradda aada ugu soo qulqulaya dad badan oo soomaali ayaa ka mid ah soomaali ayaa horey usii joogtay qaaradda yurub oo qaarkood aan sharciyo haysan qaarkood waxay ka cabanayaan in dib loogu celiyo soomaaliya si aan sharci ahayn arrintaas safaaradaadu maxay ka qabatay walaa horta waxaad ogaataa maaragtay arrintaas safaaradda hadda eh, dimensionka ay arrintaa leedahay ballaca ay leedahay arrintaa arrin aada u culus waa arrin safaarad keligeed wax ka qaban karta maaha Eh, yurub oo dhan dad waxaa kusoo qulqulayo oo ajnabi ah oo ay u badan yihiin qaar soomaali ku jiro oo ay u badan yihiin siiriyaan soomaalida timaadayna runtii ee hadda soo galaysan dhibaatooyin culus ayay kala kulmaan iyo qaar fara badan oo soomaali waxaa jiro muddo shan iyo toban labaatan sano ku dhawaad ah weli sii joogo aan sharci haysanin dowladaha waxaad moodaa hadda cabsi weyn baa soo gashay yurub yurub hadda waxaa waaye eh, eh, maaragtay waxyaabaha ugu weyn hadda ay culeys saaraysa waxa siday uga hortagi lahayd qaxootiga soo qulqulayo marka dowlad kasto ama yurub ahaan ha u qaataan ama dowlad kasta gaar ahaan waxaad moodaa inay ka hor imaanayaan eh, qaxooti inuu yimaado I- kuwa joogna inay s- sii wadaanay rabaan marka eh, taa wakti un bay qaadanaysaa moogye nimankan yurubiyanka ah go-aan ay gaareen in wadankooda dad oo- dad dad oo qaxooti fara badan oo soomaaliya kalimaa laakiin africa ka imaato inaysan runtii ay iska celiyaan
dowladda soomaaliya saad la socotidba siyaasadeedu waxay tahay inaan qof si qasaba lagu soo celin karin dalalka yurub qaarkoodna oo adigu aada mas-uulka ka tahay waxaa jira dad een, laga kaxeeyo oo soomaaliya la geeyo arrintaas soo laydikuma dhaliili karo Wal- horta arrintaas eh, eh, nalaguma dhaliili karo waxaa nalagu dhaliili karin annaga maaha dadka fasaxay dadkaas inay meesha horta khasab lagu qaado waayo safaaradda ay iyada awood ay u leedahay inay hor istaagto maaragtay waddan yiri war ninkaa iima joogaayo hadda haddaan tusaale kasoo qaadano maaragtay nin eh, ajnabi ah ama european hadduu soomaaliya dembi kasoo galo aan rabno inaan soo erino wax naga celinaayo sharciyan sharciga adduunka naga celinaayo male inkastoo meeshan ay jiraan xuquuqul insaan dadkan ay sheeganayaan dad maaragtay dhibaataysan dhibaato kasoo carar inay yihiin midda kale waxaa jira dadka hadda waxay u kala saarayaan eurobiyanka dad kasoo cararay dagaal oo dhibaataysan dadka keliya hadday u haystaan oo dagaal kasoo cararay dhibaataysan inay yihiin siriyiin inta kale ay u arkaan dad qaxooti oo dhaqaalo soo doontay taa iyadana maaragtay wejiga iyaga- isagana wuxuu u baahan yahay in maaragtay eh, eh, si fiican loo fahmo tan kale marka dadka la celinayo waxaad leedahay waa dembiilayaal qaar dembiilyaalaa jiro iyaga celinaayan iyo qaar waxaa jiro sharciga oo ka hor imaaday aansan weligood hadday sii joogaan aysan sharci helayn marka waxaa muhiim ah annaga runtii aan ku talinaa aan had marka- way noo sheegaan waxay yidhaahdaan war ninkan hadduu labaatan sano kale sii joogo ama qofkan hadduu labaatan sano kale ama soddon sano sii joogo wax sharci dambe uu helayo male marka qaar iyagaa si suuq mugdi ku qaado oo aniga hadda aanan ka warab qabin laakiin annaga safaaradeen weli dad khasab ah lagu aan annaga amar ku bixinay ama annaga warqada aan siinay ay ay khasab ku baxaan ma hayno laakiin midaa ogaanaysa waxaad waxaad dhici doontaa muddo dhow in arrintaa khasabka ah ay sii badan doonto marka waxay ku xiran tahay dowladda soomaaliyeed iyo dowladaha maaragtay arrimaha khuseeya siday maaragtay go-aan u wada gaari lahaayeen waayo dadkii dowladdii go-aan hadday ku gaartay laguma khasbi karo soomaaliya khasab kuma laha in maarkiro dowlad shisheeye tirahdo shacbigay ihaay dadkii marka waa in nidaam lala yimaada la yidhaahda war nimankii hadda intaba waad ku masruufaysana war aad le hataa ugu yaraan dhowr koo bilood ay intay wadanka maaragtay ay ay kala qabsanaayeen wax unsiisiya marka haddaan la helin maaragtay is-afgarad labada dowlad soomaaliya iyo iyo iyo iyo iyo dowladahan yurubka ama ama dowladaha afrikaanka iyo dowladaha maaragtay yurubka haddaan la helin is-afgarad arrintaa qaxootiga meel xun bay sii gelaysaa
ganjiraha dowladda federaalk soomaaliya ee midooda yurub doctor cali saciid faki oo stuudiyaha v o ed ee magaalada london ugu waramaye wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli halkaad kala socoteenna waa v o a dhegeystayaal waxaa jirta qayb labaad oo ka mid a waraysigaasi waxaana uu danjiruhu uga hadlayaa muranka xadka ee badda u dhexeeya soomaaliya iyo kenya iyo qodobo kale waxaadna ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somaali com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaadna dhegeysanaysaan idaacaddeenii subaxnimo ee saaka markana dhegeystayaal xildhibaanada mucaaradka ee golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda jabuuti ayaa cabasho xoogani ka muujiyey in iyagoo tilmaamay inay ka cabanayaan in mikrofoonka laga xirto oo afka la qabto markay hadlayaan oo golaha dhexdiisa ah warbixintaasi way noo soo socotaa iyo warbixino kale oo sidoo kale arintaasi beenineysa oo xubno ka tirsan xildhibaanada dowladda taageersanna ay sheegayaan in taasi aysan waxba ka jirin goordhow ayaad maqli doontaan
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
madaxweynaha dowladda turkiga rajab dayib ordogan ayaa sheegay in dhigiisa dalkaasi ruushka waa tahay dhegeystayaal warbixintaasi waa hogaamiyaasha dalalka turkiga iyo ruushka oo ku kulmay dalka turkiga ayaa ka wada hadlay xaaladda dalka syriya waxaana warbixin arrintaasi ku saabsan inoo soo diray oo qaahira ka soo waramay wariyaha v o e da xuseen saxnuuni
madaxweynaha dowladda turkiga rajab dayib ordogan ayaa sheegay in dhigiisa dalkaasi ruushka valadimir putin inay ka wada hadleen xiisada ka alowsan dalkaasi siiriya madaxweynayaasha dalalka ruushka iyo turkiga oo shir jaraa-id si wadajir ah u qabtay shirka istanbul kadib ayuu madaxweyne ordogan ku sheegay in isaga iyo valadimir putin ay ka wada hadleen arrimo ku aadan qadiyadda siiriya sida howlgallada milatariga ee dalka turkiga ka wado iyo sidii kaalmo bani-aadinimo loo gaadhsiin lahaa magaalada xalaba iyo weliba sidii ay ugu wada shaqayn lahaayeen in laga shaqeeyo nabadgelyada dadka ku nool magaaladaasi madaxweynaha turkiga ayaa hoose ka xariiqay inuu dhigiisa dalkaasi ruushka la qaatay wadahadal muddo hal maalin ah oo ku saabsan xiriirka labada dal iyo annagoo fursad u helnay buu yidhi inaan si faah-faahsan uga wada hadalno xaaladda dalkaasi siiriya waxaan isla garanay labada dhinac sidaan isaga kaashan lahayna xal u helidda qadiyadda siiriya gaar ahaan sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka magaalada xalaba ayuu yidhi madaxweynaha dalkaasi turkiga rajab dayib ordogan ayaa muujiyey sida uu ugu kalsoon yahay inuu soo wanaagsanaado xiriirka labada dal kaasoo mugdi soo galay kadib markii dowladda turkiga ay soo riday diyaarada ruushka laga leeyahay oo kusoo xadgudubtay hawada dalkaasi sanadkii hore dhinaca kale madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin ayaa dhinaciisa ka sheegay in dhigiisa turkiga ay ku heshiiyeen ahmiyadda ay leedahay in kaalmo bani aadamnimo la gaarsiiyo magaalada xalaba ee dalkaasi siiriya maser putin ayaa afka ku balaariyay in labada dhinac ay ka go-an tahay sidii loo suurtagelin lahaa in kaalmo bani aadamnimo si nabad ah loo gaarsiiyo dadka ku nool magaalada xalaba madaxweynaha ruushka ayaa ka qaybgalaya shirka tamarta caalamiga ah ee ka dhacaya magaalada istanbul madaxweynaha turkiga rajab dayib ordogan ayaa marsii horeysay booqday dalkaasi ruushka kadib markii labada dal ay ku heshiiyeen inay ka gudbaan xiisadaha diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada dal xuseen saxnuuni v o a khahira
aad ayuu mahadsan yahi wariyaheena v o a magaalada qaahira xuseen saxnuuni oo warbixintaasi inala socodsiinaya warbixin kale oo arrintaasi la xidhiidha ayaa idiin soo socda marka horese jabuuti xildhibaanada mucaaradka ee golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda jabuuti ayaa muujiyey cabasho xoogan iyagoo tilmaamay inay ka cabanayaan in mikrofoonka ama codbaahyaha laga xidho oo afka la qabto marka ay hadlayaan ee golaha dhexdiisa xildhibaanka mucaaradka ee ducaale cigo coofle ayaa cabashadaasi waxaa uga warmay wariyaha v o eda ee magaalada jabuuti ramadaan muuse rabadaanna waad mahadsan tahay waxaa muhiima hoka waddan la maamulayo waxaa jira in maamulkii shaqaynayay mucaarad nationaala jira qaranaa jira mucaaradkaasi xukuumadda maanta waddanka jirta ma ogolo ma ogolo oo waxayba diidan tahayba sidee laygu mucaaraday waxaa loogu mucaaraday wax kale maaha war sidaad u maamulaysid adigu si dhaantaan haya anugu si dhaanta oo ka fiican baan haya anugu laakiin mudane xildhibaan fadhiyada baarlamanka aad yeelataan waa aniga arkay inigu waad ka qayb qaadataan mucaarid baa tihiin doodihiina waad ka dhiibataan cidi afkayni ma qabato soo taasu ma wanaagsana in afka waan la qabtaa rabadaanow gudaha haddaan kuu taabto waxa weeyaan anigoo xildhibaana oo maxay ahayday lay doortay oo mishaaro laygu siiyo inaan su'aal weydiiyo xukuumadda kolkaan su'aal weydiiyo kow horta waxay hor joogsanayaan gudoomiyihii komishanka hor joogsanaya oo iga joojinaya waxa iga joojinaya gudoomiyihii baarlamaanka iga joojinaya waxaa dhacaysa inuu xukuumaddu ay miiska garaacdo inay dagaal gasho inay dacwad gasho waxa oo ku dhanna wax kale maaha bas su-aasha aan weydiinayo aan leeyahay war waa shaqadaydii waa meheradaydii waa wixii la ii doortay ee iiga jawaaba aan leeyahay horta weydiideen kow labo kolkaan laba saddex su-aalood weydiiyo inaad u fiirsatay mooyaane jaraa'idka waddanka ka soo baxee nationaalka lagama soo saaro tiileega telefisonka waddanka ee qaranka shaksi buu noqdo lagama soo saaro maxaa looga soo saari laayay waxaa looga soo saari laayahay aniga oo mucaarada su-aashaan weydiiya dhaxalgal ay tahay ummaddii reer jibuuta ogsoonaanaysa intaabaa looga soo saari lahay kolka afka qabo in cabur qofka haddii afka la qabto oo hadli kari waayo sanka la qabto wax kalu sameeyaa waar qasab weeyaan daruuri weeyaan inaan mucaarad aan ahay oon maxaade hadlayo ummaddii reer jibuuti u hadlayo kolka meel kasta oon doonaya inaan ka hadlo afkaa la qabanaya waa la diidan yahay lama ogolo kolka dowladdii xukuumaddii baarlamaanogii inay xitaa hadalkii su-aashaan weydiiyo inay teliya ka soo saaraan ayay joojiyaan wax kale iska daaya kolka in shaqadii aan shaqaynaynin baarlamaanka aanu hayn mucaarad ku hayn nooma ogolo dowladdu ma ogolo afkeenna qabanaysaa way naga mamnuucaysaa in sida taa taa haddaan ku darsado in yar adoo rabadaan iga raaliya isbeddelka waddanku wuxuu ku xidhan yahay ummadda reer jabuuti oo kolmaata kacdoo tidhaahda war waxan baan doonaa cadaalad baan doonaa isbeddel baan doonaa xorriyad baan doonaynaa ee ma aha inaa maxaahada loo daayo qurahaata labada saddexda debiteeye hadlaya baarlamooga hadlaya reer jabuuti waxayna weydiiyaan badi inaad u fiirsatay mooyaane war mucaarada maxaa noo haysiin war wax nilii hayo oo nilii soo sido annagu hadoodoonine maxaad adigu qabsanaysaa ood odhanaysaa sidaan cadaalad waddanka uga dhaliyo maxaan ku darsadaa anugu waddankayga maxaan ku biirsadaa laakiin mucaaridkaasoo iyagana laguma baahna inay ummaddii abaabulaan oo ay shaqeeyaan waqtiga doorashooyinkuun haddii baraarugaan soo dhibaato maaha waa waa may een kolkaad u fiirsatid xisbiye waxaa jira doorasho un u soo kaca xisbiye waxaa jira doorasho un loo waxeeyo oo wadiga si fiican baad u arkaysaa xilliga doorasho un shaqeeya kuwa u yimid doorashada waa la iska arkayaa oo dee ma habaysmayba laakiin kuwa dhabta ee xaqa ee runta ee shaqaynaya ee ummaddu ay leedahay war maxaad noo haysiin waa inay isweydiiyaan reer jabuuti war anigu maxaan ku biirsanayaa halganka waddanka sidaan cadaalad iyo xaq iyo aanu helo xorriyad iyo dawo iyo iskool iyo maamul wanaag aanu helo wax kale kama doonana dowladda annagu maanta ragga maamulka haya dowladdu in iyagu leeyihiin bay u qaateen lakin waxa waa maamul ay hayaan wakhti kooban waxaan ka doonaynaa war ummadda wixii ka dhexeeya danta guud si fiican u maamula si fiican u maxeeda manaaj gareeya dabadeedna dee wixii haddaad quman tihiinna ha nili codeeyo codka ku qaata haddii aad qumanayna dee ha banneeya oo meesha ka taga laakiin waan ku dhegiyo waan haysanayo askar baan ku caanfali waxba sii soconaya maaha kaasi waxa uu ahaa xildhibaan ka tirsan mucaaradka jabuuti ducaale ciige coofle wuxuuna u waramayey waryahayaga ramadaan muuse sidoo kale ramadaan muuse waxa uu dhinaca kale waraystay xildhibaan xasan siciid qumane oo ah afhayeenka guddoomiyaha golaha baarlamaanka jabuuti kaasoo isaguna ku gacan seeray eedeynta kasoo yeertay baarlamaanka xubnaha mucaaradka ahi waxaana marka hore wariyaha v o a jabuuti ramadaan muuse uu weydiiyey xildhibaan xasan siciid qumane xiriirka ka dhexeeya ee wada shaqayn xildhibaanada mucaaradka iyo kuwa kale muxaafidka ah waad ku maadsan tahay rabadaan xidhiirku aad buu u fiican yahay in shaqo fiicanna meesha de waan ka qabannaa intii de shaqo wixii mashruuc lasoo dhigo shaqadooday qabsadaan annaguna shaqadayadan qabsannaa inay dimuqraadiyad uu yahay annaga waxaan kugu macnayn karnaa oon kugu tusi karnaa in weli ma jiro waddan afrikaana oo toos looga sii daayo seance plenierkiisa amba fadhigiisa kuwa ugu horreeyaan ku jirnaa dimuqraadiyaddu taabay kuu muujinaysaa ta kale wada shaqayntayadu waxaa dhacda in in mashruucyo lasoo dhigay dowladdu soo dhigto kuwa maxaafidi ay diidaan baa dhici karta marka waxay ku tusaysaa in dimuqraadiyaddu heer sare ay socoto dee marka
xildhibaan xasan waxaad nooga warantaa qolyaha mucaaridka ay nagala qayb qaateen xildhibaanada iyaguna ayna golaha baarlamaanka dhexdiisa waxay inta badan ku handacoodaan marka mashruuc lasoo bandhigay xukuumaddu soo bandhigto doodu ay bilaabanto annaguna aanu aaraadayda ka dhiibanno waxa dhacdaa in mikrofoonka laga xidho afkana la qabto aan naloo ogolaan inaan fikirkayga ka dhiibanno amba wixii aan ka qabno marka dooda caynkaas maxaad ka odhan lehed in taa dadka reer jabuuti waa ka markhaatiya telefishinkaay ka soo baxaan iyakioo ka doodaya oo weliba su'aalaha intii maxaafidku qaadan lahayeenna way qaateenba iyakaaba ugu badanba oo su'aalaha ugu badiya taa waa war aan salliya raatoona lahayn dadkuna waa ka markhaati dadka in been loo sheegin xalkan haddii aan joogno assambleega amba golaha baarlamanka xeer bay u leeyihiin sida maxaafidku u leeyahay xeerka maxaafidka unbay leeyihiin xildhibaan waa xildhibaan macaarad iyo iyo maxaafid midna ma kala laha xeerka u fura maxaafidka unbaa isna u fura dee wax beena in laga sheega maaha oonan jirin runtu waa run beentuna waa been ragga walaalaha iyo macaaridka in siyaasadan wanaagsan ee dhaqaalaha watee madaxweynuhu uu hogaaminaya ismaaciil cumar geelle ee maanta aan adkaysin in jehotermiin la furay uu tareenkii socdo ee badhaadhaha noo soo socda maxaa ka qariyey laba suuqa adduunka waxaa jira laba suuq suuqa dhibaato sooranka iyo suuqa barwaaqa sooranka dee raggii walalahayaa suuqa dhibaato sooranka iyay ku noqdeen ee suuqa barwaaqa sooranka noqda oo kaalaya wanaagga socda iyo waxaan wadanka ka socda ee horumarka kaalaya nala qabtaan leenahay kaalaya nala arka kaalaya dhinaciina ka qabta markay wadan taagan tahay waa inaad nin wadaniya noqotid xildhibaan ahaw waxaad doontid ahaw waa inaad in yar u dhidhidid wadankiinna mashruuc aan loo baahnayn inaad inta badan aad ka ogolaataan xagga xukuumadda oo sidaasay ku marto oo wax dood aan laga samayn maxaad ka odhan lehed
mashruuc walba ay xukuumaddu noo soo bandhigto waa laga doodaa waxa weeyaan wakhti bay qaadataa dib baa loo celiyaa haddana dib baa loo soo celiyaa wakhti badan bay qaadataa oo waan ka soo fiirsanaynabaa layidhaa ilaa in labaatan cisho ay kolkol qaadataa marka taa ay nagala wala joogaan ay sal commissionka ay nagala wala fadhiyaan maxaafid iyo macaaradna waan ka wada shaqaynaa si nabadaan uga shaqaynaa si wanaagsi baan uga shaqaynaa de haddii marka ilbaabka asambliga laga baxo baarlamanka laga baxo waxba waa lai diidaan la odhanayo waa masiibo weeyaan taas laakiin xalkan markaan wada joogno waan wada shaqaynaa xukuumaddu waxayna soo hordhigto waxaan eegnaa danti dalka iyo dadkaba inay waafaqsantahaan eegnaa intii aan ka bedeli karayna waan ka bedelnaa intii aan ku biirinayna waan ku biirnaa intii aan ka saarayna waan ka saarnaa inta aan weliba aan loo geyn fadhiga guud waxaan ka sii shaqaynaa fadhi hoosaad oo wakhti badan aan ku qaadanaa oon celinaa oo shan iyo toban cishay kolkol qaadataa oo laysla eegaa oo laysla garfo guraa sidaa uun maaha wax markaaba loo geeyo waxa ay dowladduna soo hordhigto amba gubernamaankuna soo hordhigo waa wax wakhti qaata oo laga fiirsado oo la eego ragga mucaaradkee walaalahayina way nala joogaan had iyo jeerna way nala joogaan komishin kastana way ku jiraan
xildhibaan xasan saciid qumane oo ah afhayeenka guddoomiyaha golaha baarlamaanka jabuuti oo beeninayay hadal ka soo yiri xubno baarlamaanka ku jira mucaaradka oo ku andacoonayay in marka ay joogaan fadhiga baarlamaanka laga xirto mikrofoonka loona ogoleyn inay halkaa ka hadlaan waxayna u waramayeen waryahayga jabuuti ramadaan muuse
subax wanagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a sidaad warbixinadiina hore ku maqlayseen madaxda ruushka iyo turkiga ayaa ku heshiiyey saameynta dhuun qaada gaaska go-aankaasi wuxuu imanayaa xili labada hogaamiye ay ka shaqaynayaan inay caadi ku soo celiyaan xiriirka labada dalkaasi oo xumaaday kadib markii turkigu ay soo rideen diyaarad ruushku uu lahaa sanadkii hore dorian jones ayaa warbixintan kasoo diray istanbul waa kan jamaal axmed cismaan oo inoo soo kooba madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo dhigiisa dalka turkiga rajeb dayib ordogan ayaa kulan afar saacadood qaatay ku yeeshay magaalada istanbul kuwaas ugu dambeyn nasixiday heshiis lagu dhisayo dhuun gaaska dabiiciga qaado oo turkiga ka qaadaysa islamar ahaantaasina labada waddan isku xiri doonta dhuuntaas oo masaafo ahaan gaari doonta sagaal boqol oo kilomitir rajeb dayib erdogan ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha dagaalka sokeeye ee siiriya ka soconaya isagoo sheegay in ajandaha labada dhinac ay sidoo kale ka mid ahayd xaaladda dalka siiriya halkaas oo labada dal ee ruushka iyo turkiguba ay sii ballaarinayaan howlgalladooda ay ka wadaan gudaha dalka siiriya labada dal ayaa kala taageeraya laba dhinac oo iska soo horjeeda iyadoo heshiis labada dhinac u dhexeeyeyna uu burburay nofembar sanadkii laga soo gudbay kadib markii ciidamada turkigu ay soo rideen diyaarad ruushka uu leeyahay halkaas oo dowladda turkiga ay ku eedeysay ruushku inay kusoo xadgudbeen hawada dalka turkiga putin ayaa waxa uu sheegay in labada dhinac ay si xoogan ugu shaqaynayeen sidii ay caadi ugu soo celin lahaayeen xidhiirka labada dhinac ayna ka go-an tahay in la dhammeeyo xaaladda dalka siiriya iyadoo loo marayo lana taageerayo heshiiska nabadeed ee qaramada midoobey ay garwadeenka ka tahay madaxweynaha dalka ruushka ayaa sidoo kale sheegay in isaga iyo erdogan ay isku raaceen in gargaarka bini'aadinimo la geeyo magaalada alepo ee waddanka syriya ay dhinacyaduna ka wada shaqeeyaan iyagoo ka wada hadlayey golaha tamarta caalamiga ahi isniintii ayaa labada hogaamiye waxay hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in iskaashi uu dhex maro labada dhinac iyadoo erdogan uu hoosta ka xariiqay muhiimad gaar ah oo ay u leedahay dalkiisa mashruucan dhuunta gaaska dabiiciga qaadaya ee gaari doona waddanka ruushka waxa uu yidhi turkigu waxa uu doonayaa inuu noqdo marinka loo marayo yurub iyadoo la samaynayo marinka tamarta oo lala kaashanayo ruushka si tamarta loo gaarsiiyo yurub inteeda kale waxaana uu sheegay in dhuuntaasi gaaskaahi ee tamarta ka shaqayn doonta ay noqon doonto mid wanaagsan oo ay hadda horumarinayaan ruushku ankara ayaa u aragta mashruucaasi oo ku bixi doono kow iyo toban bilyan oo dollarka maraykanka inuu door weyn ka ciyaari doono in turkigu uu suuqyada kale ee yurub gaarsiiyo gaaskaasi dabiiciga islamar ahaantaasina uu turkigu noqdo suuq lagu soo hirto qorshahan hadda dhinacyadu ay kala sixideen ayaa waxaa hore u soo jeediyey madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin bishii disembar sanadkii laba kun afar iyo toban kadib markii uu boqosho ku bixiyo waddanka
warbixintii wariyaha v o eda dorian jones oo kasoo diray magaalada istanbul waxaana inoo soo koobay islamarkaana inala socodsiinay jamaal axmed usmaan intaasna idaacaddeena ayaa ku eg saas iyo subax wanaagsan